Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada Galmudug waxaana uu tilmaamay in saameyn ballaaran ay bulshada ku yeesheen xaaladaha abaaraha ee jirahi sida haddaba la xusay ama doodda shirka ka mid ahayd wax badan baa isbeddel ku yimaadeen si gaar ah hadda caalamka iyo qaabka u shaqaynayay waxaa ku imaanaya isbeddel hay-adihii iyo deeqihii caalamka ka imaan jiray isbeddel ayaa ka imaanaya maanta waxaa lagu jiraa oo guud ahaan soomaaliya ku jirta xilli oo xilli abaareed ah gaar ahaanna galmudug saamayn bay ku leedahay abaartu waxay ka mid tahay galmudug meelaha hadda sahmada ama xogtii la aruurshay lagu ogaaday saamaynta weyn ay ku leedahay abaaruhu ku leeyihiin
dhanka kale madaxweyne axmed cabdi kaariye ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka in ay gacan ka geystaan u gurmashada dadka abaaruhu saameeyeen waxaana uu sidoo kale bulshada galmudug ugu baaqay in ay istaageeraan
marka hore halkan waxaan ka diraynaa runtii baaq aan leenahay dhammaan hay-adaha caalamka iyo deeqbixiyaashaba waxaan ugu baaqaynaa in ay si gaar ah guud ahaan abaarta iskaga xil saaraan gaar ahaanna galmudug meelaha ugu daran maadaama ay ka mid tahay in si gaara loogu soo loogu gurmado loogu dadaalo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay gaar ahaan reer galmudug sidaan hore u sheegay isbeddel ayaa ka jira caalamka taasna waa inay timaaddo markay saasoo kale timaaddo oo deeqihii ama istaagaan ama ay isbeddel ku yimaado waa in isku tashi bulshadeenna ka yimaado oo aan lagu tiirsanaan ama aan la sugin ama aysan nolosheeda qaybo ka mid iyo ku xirmin deeq caalamka laga helo ama meel kale laga sugo ilaahayna aan tala saaranno ilaahayna aan barinno abaaraha iyo dhibka inuu naga qaado aanan isku tashanno isku tashi waxa weeyaan waxaa ka mida inaad si saxa shaqo wax soo saar wax beerasho in lagu dhaqaaqo in la bixiyo ama dadku si isu kaasha lahaa la bixiyo canshuuraha ama iskaashiga bulshada waxyaabihii loogu qaba lahaa oo lagu shaqayn lahaa xaaladaha abaareed oo aada u daran ayaa laga soo sheegayaa deegaanada miyiga ah ee deegaanada galmudug waxaana bulshadu ay wajahayaan xaalado cunto yari iyo biyo la-aan intaba